بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله وتمثيلي في الأصل بقولي بأفضلكم أولى من تمثيل بعضهم بقوله مررت بعثماننا وأن كقد جني في الاسم الذي لا ينصرف أو شيغ كهلي رحمه الله تعالى حكم كأكليه في الإعراب wuxuu soo sheegay sheikhu raximah اllahu tacaala maa laa yansarifka xukunkiisa inuu yahay in lagu jaro bilfatxa niyaabatan can ilkasra taasina waxaa keentay inaan loo ogolayn altanwiin walkasra labadaba waa ka mamnuuc ilaa inay aligasho ama la idaafeeyo mooyaane hadday aligasho ama la idaafeeyo markaa wuxuu ku noqonayaa inuu noqdo munsariif macnaha kasru aqbalaya haddii la idaafeeyona kasru aqbalayaa haddii al la geliyana kasru aqbalaya tanwiin ma aqbalaya markay al ku jirto ama la idaafeeyo tanwiin ma aqbali karo sababtoo ah mudaaf tanwiin maba gasha sidiisaba mudaaf lama tanwiiniyo shay ali ku jirtana tanwiin maba kori karto marka tanwiin hadda meeshaani kuma jirto almasaajid isim walboo al ku jirta ma la tanwiinin karaa sideedaba al iyo tanwiin ismameel isla geli maaya kadalika tanwiin iyo idaafa ayagana meel isla geli maaya idaafa marka uu leeyahay mudaafkaa laga hadlaya mudaaf ilayhiga ma ah mudaaf ilayhiga asiga waa la waa la tanwiiniya qulaamu zaydin markaad tidhahdo zayd waa tanwiinsan yaha soo ma waxa laga hadlaya laakiin waa qulaam sax maaha inaad tidhahdo qulaamun zaydin carabi jira maaha haddii idaafa meesha timaado mudaafka waa inaan la tanwiinin waxaa leedaha qulaamu zaydin marka al hadday gasho isimka maalaayansarifka ah ama la idaafeeyo kasru aqbalaya kasro mar hadduu aqbalana maalaayansarif waa ka baxa ile maalaayansarifka kasro ma aqbalo intaa markuu sheikhu ka soo hadlay raximah llahu tacaala halkan wuxuu gudo gelayaa waxyaabo uu matniga kusoo sheegay uu ku leeyahay waxbaan ku saarayay ixtiraazaad markuu wax soo sheego ama tusaalooyinka qaar uu sheegay ayuu wuxuu leeyahay waxyaabaan ku saarayay ama aan ka leexanaya ayaa jira sheikuna caadadiisa waayo dhowr maruu noo soo sheegay arrintaas wuxuu yidhi watamhiilii tusaaleyntayda fil asli asalka dhexdii aan ku tusaaleeyey asalka muxuu la jeedaa matnigiibuu ka wadaa aan ku tusaaleeyey biqowlii hadalkayga biafdalikum aan ku tusaaleeyey biafdalikum wuxuu ku tusaaleynayey maalaayansarifka hadduu mudaaf noqdo inuu kasro aqbalayo saasuu ku tusaaleeyey soo maha markaan ku tusaaleyntaydaasi ayaa owlaa ka owlaysan buu yidhi min tamhiili bacdihim nuxaadda qaarkood tusaaleyntooda ay ku tusaaleeyo bacdigaasi biqowlihi hadalkiisa uu leeyahay marartu bicuhmaanina qaaraa markay rabaan inay tusaaleeyaan maalaayansarif mudaaf noqday sidaa darteedna maalaayansarifnimadii ka baxay markay tusaaleynayaan waxay ku tusaaleeyaan marartu bicuhmaanina aniga tusaalahayga ayaa ka owleysan buu yidhi ayaga tusaalahooda kaygaa ka fiicankooda sababtu waa maxay wuu cilayn doonaa wuxuu yidhi fa ina alaclaama maxaa yeelay magacyadu laa tudaafu lama idaafeeyo xataa tunakara ilaa la nakireeyo lama idaafeeyo fa idaa saara naxwu cuhmaana nakiratan cuhmaan oo kale hadduu marka nakiran noqdo zaala minhu cuhmaan waxaa ka zuulaya axadu sababayni labadii sabab mid ka mid ah labadaas sabab oo almaanicayni lahu asiga u diidaya min asarfi sarfiga u diidaya wa huwa labadaas cilo midka ka midka ahee zuushay waxaa weeye alcalamiyatu calamiya wey fa dakhala wuxuu galay marka cuhmaan fii baabi maa yansarifu maa yansarifu baabkii ayuu galay yacnii midka munsarifka baabkiisuu galay walaysa alkalaamu hadalkuna ma aha fiihi ay fii baabi maa yansarif baabkii maa yansarif hadalku kuma saabsanay sheikhu wuxuu leeyahay markaan anigu idhi biafdalikum oo lafdigaas aan ka cabiray wuxuu ka fiican yahay lafdigaasi nuxaada qaarkood lafdi ay ka cabireen oo ay ku tusaaleeyeen bicuhmaanina hadda cuhmaan waa maa laa yansarif sooma waxaan dhihi jirnay almaanicu min asarfi waa alcalamiya maca ziyaadati alalifi wannuun labadaasaa ku jirta qaara marka waxay ku tusaaleeyaan nuxaada haddii maalaayansarifka la idaafeeyo munsarif uu noqdaa waatuu hadalka ahaa soo maa had idaafadii markay gasho munsarif noqonayo tusaaley markii la yidhaha ayuu ku leeyahay bicuhmaanina oo kala way sheikhu wuxuu leeyahy tusaalahan waa laga fiican yahay sabab maxaa looga fiican yahay wuxuu yidhi magacyada markii la idaafaynayo lama idaafeeyo ilaa in nakiro laga dhiga maahan markaad cuhmaan rabtid inaad idaafayso waa inaad marka hore niyeysato inuu nakiro yahay see u niyeysan inuu nakiro yahay nakira soo ismun shaa'icun fii jinsihi ma ahayn markii la tacriifinayo cuhmaankan kama wadid hebel oo mucayan waxaad ka wadaa cid walbo magacaas cuhmaan la yidhaha saasaa niyeysanaysaa marka hore haddaad niyeysato magacii muxuu noqday nakirow noqday ilan cuhmaan mucayan oo gaara ulama jeeda calam ma aha markaan calamnimaad ka saartay markaad calamnimo ka saarto kadib aad idaafaynayn haddii marka ay ku tusaaleeyaan bicuhmaanina cuhmaan intaanan la idaafaynin nakiru noqday soo maaha hadduu nakiro noqday labadii cilo ee cuhmaan maalayansarifka ku noqday mid ka mida meesha waa ka baxday hadduu nakiro noqday midda ka baxdana waa maxay alcalamiya meesha ka baxday maxaa tusaaleynaya marka waaba ka saartay baabkii dhammaan annagu waxaan rabnaa in la tusaaleeyo isimkii oo cilooyinkiisii ku jiraan oo cilla aysan ka maqnayn oo idaafo darteed loo hoos dhigay isimku waa maa laa yansarif laakiin idaafadiia waxay ka dhigtay munsarifay ka dhigto way hoos dhigtay tusaalahaasoo kalea la rabaa markaad cuhmaan ku tusaalayso intaadan idaafaynna aada nakiro ka dhigto tusaalahan maba ku jira baabka baabkii waa ka baxay maxaa yeelay labadii cille maalayansarifka uu ku ahaa mid ka midaaba sii tuurtay intaadan idaafaynin kahor middaad sii tuurtana waa maxay waa alcalamiya tusaalahaasi marka meesha ma qabtaa ma qaban karo haddaad ku tusaaleed waxaa kugu soo arooraysa oo lagu leeyahay cuhmaankan aad ku tusaalaynaysid maalayansarif mudaaf noqday intaadan idaafaynu maalayansarif ka baxa muxuu uga baxay laba cilaa laga rabay hal cilaad adugu ka saartay laba cilaa laga rabo ziyaadat alalifi wannuun maca alcalamiya la raba soo maaha calaminimo haddaad meesha ka saarto ziyaadat alif wannuun ma ku filan tahay inay u diido inay maalayansarif ka dhigto ma ku filan tahay kuma filna adaa ka saaray marka baabkii dhammaa waxaan baabka ka tirsanayn aad ku tusaalaynay marka waxaan ka tirsanayn ayaad ku tusaalaynay laakiin afdal sidaas ma aha afdal waxaa ku jira wasnu lficli maca alwasfiya weeye soo maha wasfiya la socota afdal waa sifo waaye wasfiye iyo waxaa waye wasnu lficli markaan idaafaynayno labadaba baaqiba mase waxbaa ka zuulay labadaba waa baaqi waxba ka zuuli maayaan tusaalahan waa tusaale caafimaad qaba marka sheikh wuxuu ku leeyahy marka bicuhmaaninaadaas qaarkood ku tusaaleeyeen waxaan uga cararay ciladaanaa ku imaanaysa ciladan ayaa ku imaanaysa wuxuu yidhi wa tamhiilii tusaaleyntayda fi lasli asalka aan ku dhexdii aan ku tusaaleeyey biqowli hadalkayga biafdalikum ayaa awlaa ka owleysan min tamhiili bacdihim qaarkood tusaaleyntooda biqowlihi qowlkii uu ku tusaaleeyey waxa wax tusaaleynayaa waaye waa bacdigii wey oo ku tusaaleeyey marartu bicuhmaanina cuhmaankeennii ayaan soo marnay qolada sidaa ku tusaalaysa waxaa ka owleysan buu le aniga tusaalahayga fa ina alaclaama maxaa yeelay aclaamta alaclaam waa jamcu calam magacyada wey laa tudaafu lama idaafeeyo xataa tunakara ilaa nakiro laga dhigo musanihii oo kale waay musanaha waxaan soo marna soomaha labada isim isim markii la taniyeynayo marka ugu horeysa maxaa la sameynayaa intaan la taniyeynin ka hor waa in la nakireeyey sooma shuruudihii waxay ku jirtay musanaha in nakiro laga dhigo intaan la taniyeyn tanna sidii oo kale waa intaana la idaafaynin waa in nakiro laga dhigo waa calamka isimka calamkaa way fa idaa saara marka calam yani haddii nakiro laga dhigo sidaan bay noqonaysaa marka wuxuu yidhi fa idaa saara naxwi cuhmaana cuhmaan oo kale hadduu noqdo nakiratan nakiro hadduu noqdo zaala minhu ay min cuhmaan minhu damiirka cuhmaan u noqonaya magaca cuhmaana waxaa ka zuulaya axadu sababayni labadii sabab mid ka mid a asababayn waa alcilatayn waa labadii cillee ku jiri lahayd mid ka mid ah ayaa zuulaysa labadii sababoo almaanicayni diidaysay lahu ay licuhmaan magaca cuhmaana u diidaysay min asarfi sarfiga u diidaysay labadii cillo mid ka mid ah ayaa zuulaysa wa huwa cilada zuulaysana waxaa waaye alcalamiyatu calamiyada waa haddii la nakireeyo calam meesha waa ka baxa calam macrifa u ahaa soo maaha nakiro shaqo kuma leh haddii mar nakiro laga dhigo calam waa zuulay hadduu zuulo marka maxaa dhacaya caalamiya hadday zuusho fadakhala cuhmaan wuxuu galay fii baabi maa yansarif maa laa yansarif waa ka baxayo baabu maa yansarif ayuu galay midkii gedgadoomaya baabkiisuu galay walaysa alkalaamu hadalkuna ma aha marka arrintan laga hadlayo oo la tusaaleynayo hadalku ma aha fiihi ay fii baabi maa yansarif maa yansarif ama midka gedgadoomaya baabkiisu ma ahan hadalku hadalka kuma saabsana hadda isim gedgadoomaya ee muxuu ku saabsan yahay maa laa yansarif uu ku saabsan yahay hadalka idan marka hadalka waa laga baxa mar haddii calamiye la waayo mowduuci waa laga baxa mowduuci wax ka baxsana marka ku tusaalaynaysaa arrintaasi sax maaha marka tusaalahaas tusaale caafimaad qaba ma aha bikhilaafi afdala taasi waxay khilaafsan taha buu yidhi tusaalaha afdala aan ku tusaalayo fa inna maanicahu afdala midka u diidaya min asarfi sarfiga kan u diidaya asifatu sifo wey wa wasnu lficli iyo wasnulficli labadaas cillaa ku jirta wahumaa labadaa cillana mawjuudaani waa laba cilloo joogta fiihi ay fii afdal afdal dhexdiisa laba cilloo ku sugan wey adaftahu idaafaysayaa afdal am lam tudifhu ama idaafaynina waa isku mid haddaad idaafaysay haddaadan idaafaynba labada cillo waa joogaan marna ka hari maayaan idan midka labada cillo u joogta in lagu tusaaleeyo ayaa wuxuu ka owleysan yahay mid labada cillo mid ka mida inta laga saaro baabka dhanba ka baxay wax baabka ka baxay inaad baabka ku tusaaleyso sax maaha waa la fahmo malana meeshuu sheikhu ka intiqaadayo in cuhmaan lagu tusaaleeyo cuhmaan keliya ma ahee magac walbo calama oo maalaayansarif ah haddaad ku idaafa haddii aad ku tusaalayso maalaayansarif mudaaf ah sida cuhmaan oo kale u kaa noqonaa maxaa yeele calamka qaacidada ka taallaa waxay tahay laa tudaafu xataa tunakar isim calama lama idaafeeyo ilaa nakira laga dhigo calam walba marka haddaad idaafaynayso waxaa ku qasban tahay intaadan idaafaynin ka hor inaad nakira ka dhigto haddii aad nakiro ka dhigtana muxuu ka baxayaa baabkii maalaayansarifku ka baxaya wax baabka ka baxsan nin ku tusaaleynaya baabkaad noqonaysaa marka meeshaasna qaladaka qaladaad waa dhacaysaa laakiin lama mid ahan afdal sidaas afdaltan waxay la mid tahay aayaddii aan ku tusaaleynaynay shalay darsigii fii axsani taqwiimin bay la mid tahay fii axsani taqwiimin axsan hadda waxa loo hoos dhigay waa lilidaafa wa ilaa labadii cillo ee sarfiga u diidaysay labada waa ku jiraan ila labada cillo waa labada hadda sheikhu halkan ku sheegay afdal labadeeda cillo wey wasnulficli iyo wasfiye isla socday ahaayeen wakadalika sidaasoo kale tamhiilii aniga tusaalaynteeda bilafdali aan ku tusaaleeyey bilafdali midkuu ku tusaaleeyey maalaa yansarif algashay ayuu ku tusaaleeyey owlaa wuxuu ka owleysan yahay min tamhiili bacdihim qaarkood tusaalayntooda biqowlihi uu ku tusaaleeyey ra'aytu lwaliida min alyasiidi mubaarakan shadiida biacbaa'i lkhilaafati kaahilu qaara ku tusaaleeyeen beytkaas waxay ku tusaalaynayaan maalaa yansarif algashay ee munsarif noqday ra-aytu lwaliida bna alyasiidi mubaarakan ninkan wuxuu ammaanayaa wuxuu ammaanayaa alwaliid ibn alyasiid oo markaa ahaa amiiru lmu'miniin shucaraduna zamanadii hore shaqadoodu waxay ahayd inay boqorada iyo dadka madaxda ay ammaanaan risqigay ku raadsan jireen dhaqaale iyo hantiyay ku raadsan jireen marba miday u tegayaan waxay leeyihin waxaan rabnaa inaan noola fasaxo amiirka oon gabay u tirino ayaguna umarada waa ogyihiin inay dhaqaalo doon yihiin oo ay rabaan inay afgooda ku shaqaystaan marka waa tartan sii jireen waxaa la leeyahay nin walba waxaa haysa soo daa ninkii ugu fiicnaada oo xagga gabayga la ammaanin layihaha ninkaana ugu qurxoon ninkaasaa la sii jiray ijaasada ugu xooga badan iyo lacagta ugu badan marka way tartamayaan nin walba wuxuu isleeyahay wax qurxoon soo diyaarso ninkan marka wuxuu ka mid ahaa nimankaasoo wuxuu ammaanayaa alwaliid ibn yaziid oo marka xukunka haystay wuxuu yidhi ra-aytu lwaliida waliid ayaan arkay ibn alyasiidi waliidkii ina yaziid ahaa mubaarakan xaaluu yahay mid barakaysan shadiidan kaahilu garabyadiisuna yacni garabkiisuna uu yahay mid u adag biacbaa'i alkhilaafati culeysyada khilaafada xukunka iyo khilaafadu culaysyaday leedahay waa mid u garba adag uu leeyahay macnaa waa mid awoodi kara oo ka bixi kara oo ximbaari kara shadiidan kaahiluhu biacbaa'i lkhilaafati saasaad u laqbeynay markaaad isku xiraysid shadiidan kaahiluhu yacnii garabkiisu waa mid adag muxuu u adag yahay biacbaa'i lkhilaafati khilaafada culaysyadeeda acbaaga waa hiqalka iyo culeysyada wa waa jamcu cib-in alcib-u oo caynka la hoos dhigayo ba'da la reebayo waa culays waay waa athiql jamacna waa acbaa waa culaysyo waa ahqaal hadda shaahidka waxaa waaye alyasiid waay ra'aytu lwaliid bna alyasiid alyasiid alaa ku jirta soo ma ya alyasiid alaa ku jirta yaziid waa magac waa calam maxaa la socda calamnimada waana wasnu lficli yaziid waxaa ku jirta laba cilo alcalamiya wa wasnu lficli labadaasaa ku kulmeen yaziid ilan yadrib uu ku miisaan yahay soo ma waa wasnulficli wa alaa hadda gasho waa la hoos dhigay ibna alyaziidi ayaa la yihi beytkan waa hoos dhigan yahay hoos dhiga inuu aqbalo maxaa keenay asha gashay fi lmasaajidi oo kaleu la mid yahay sheekha wuxuu leeyahay tusaalahan waa laga fiican yahay kaygaa ka fiican buu yidhi bilafdal aan anigu ku tusaalay sababtu uga fiican yahay waa kuu caddaynaya wuxuu yidhi liannahu yuxtamalu maxaa yeele waxaa suuragal ah an yakuuna qad qadara an yakuuna inuu ahaado shaacirkii gabayga tiriye wey qadara inuu qadaray fii yaziida magaca yaziid inuu ku qadaray ashiyaaca shaacin iyo faafin shiyaaca waxaa la yidhaahdaa shaygu inuu faafo macnaha inuu u qadaray magaca yaziida faafin oo uu noqdo magacaan qof gaara lahayne caam oo ula jeedo fa saara markaana uu noqday nakiratan nakira uu noqday waa muxtamal uma adkhala calayhi al kadibna uu al geliyey litacriifi inuu ku tacriifiyo darteeda uu geliyey waxaa muxtamala markuu shaacirkan lahaa alyaziid ashaani inay tacriif faa'iideynayso asha mar tacriifay faa'iidaysaa soo ma oo rajulun markaa geliso alrajulu aad tidhaahdo sooma macaarifta ka mid noqon mayn waxaan ku soo marnay macaarifta lixda ahayd mid ka mid a inay aligasho bay ahayd ashu tacriifay faa'iideynaysaa asha alyaziid ku jirta haddaan nidhaahno tacriifay faa'iideynaysaa waxaan leenahay marka hore shaacirkan magaca yaziida qof mucayana ulama jeedine shaa'ic buu ahaa shaa'ic macnaheedu waa maxay mid ku faafsan jinsigaas ama ciddii magacaa leh maadaama magacii nakiro ka noqday muxuu u baahday shaacirka inuu yaziid goonihi ula jeedo rabaa hadda uu kadib ka dhigo muxuu u baahday inuu algeliyo u baahdo ku tacriifiyo taas waa muxtamal in magaca marka hore u qadaray inuu yahay mid faafsan kadibna uu algeliyey ashaana ay u noqotay mid tacriifu faa'iidaysa facalaa haada haddii taqdiirkan la qabto laysa fiihi magacan kuma jiro ilaa wasnu lficli wasnulficli mooye wax kaloo kuma jiraan khaasatan si gaara yani wasnulficl un keliyaa ku jira wax kaloo ku jira ma laha haddaan idhaahno shuyuuc ayuu niyeystay oo magacu inuu faafsan yahay ayuu niyeystay nakiru magaci noqdo soo maha nakiro hadduu noqdo meeshii maxaa ka baxay caalamiyaa ka baxday maxaa noo soo haray wasnulficli keliyaa soo harta wasnulficli keliga sarfiga ma diidaa ma diidi karto wayuxtamalu waxaa kaloo muxtamala buu yidhi an yakuuna baaqiyan magacaani inuu noqdo mid ku baaqi ah calaa calamiyatihi calaminimadiisa inuu baaqi ku yahana waa suuragal wa al alna zaa'idatun ay tahay mid zaa'ida fiihi magacan dhexdii kamaa zacama sida uu sheegtay man mahala bihi ciddii ku tusaaleeyey qofkii ku tusaaleeyey asiga wuxuu sheegtay agta al inay zaa'id tah qolada dhehaysa maalaayansarifka hadday al gasho munsarifuu noqonaya markay tusaalaynayaan qolada hadda sheikhu ka hadlayo alyaziid ku tusaaleeyey waxay leeyihiin ashaani zaa'ida waayo yaziidna waa magac calama waxaana ku jirta wasnulficli maca alcalamiya al baa gashay ashi gashaa waxay keentay in la hoos dhig saas ayuu ku tusaalaynaya sheikhu marka wuxuu leeyahay tamhiilkeyga iyo tusaalaheyga ka fiican muxuu uga fiican yahay wuxuu uga fiican yaha buu leeyahay keega ixtimaalba geli maayo kooda ayaga maxaa gelaya ixtimaalhaa gelaya waxaa muxtamala in nakiro laga dhigo waxaa suuragala oo naxwo ahaan bannaan in la yidhaahdo alyaziid marka hore magacan shaa'ic buu ahaa oo yaziid oo dhana ula jeeday shaacirkii kadib al buu wuxuu u geliyey litacriif haddii ixtimaalkaasi jiro ixtimaalkaasi maalayansarif waa ka baxay soo maahan yaziid ma lagu tusaalayn karaa meesha hadda aan joogno laguma tusaalayn karo haddaan lagu tusaalayn karin meesha in la keena maaha waxaa kaloo muxtamala in la yidhahdo magacan yaziid waa caalaminimadiisu baaqi ku yahay labadiisi cillo waa ku jiraan asha ku jirtana waa zaa'ida alzaa'ida wey ayadana waa ixtimaal saxiixa culummada ku tusaaleeyey alyaziid meeshaan markay ku tusaalaynayaanna al maxay ka dhigayaan ayaga zaa'ida waayay leeyihi ayaga waxay ku leeyihin ashu zaa'ida waay ma ku dhahayaan waa litacriif laakiin marba haddii ixtimaali karto inay litacriif al noqoto malna ay ixtimaalaysa inay zaa'ida noqoto hadde marna ixtimaalku waa mid saxiixo tusaaluhu wuxuu noo noqonayaa mid baabka waafaqsan marna wuxuu noqonayaa mid baabka ka baxsan wixii ixtimaal geli kara maxaa ka fiican waxaan ixtimaal geli karinaa ka fiican saasaan uga fiicanahay buu leeyahay tusaalaha labaadna oo aniga aan ku doortay halkaas sheikha wuxuu uga baxay maa laa yansarif alsm aladi laa yansarif ayuu sheikhu halkaa uga baxay wuxuuna hadda darsigeenna keliya aan ka qaadanay waxa waaye labadii tusaale ee uu ku tusaalaynayay maalaayansarifkii markii labadii shardi laga waayo ilaan shuruudda waxaa ka mid ahayd inaan la idaafayn alna aysan gelin haddii labadaa shardi la waayo ama mid ka mida la waayo inuu munsarif noqonayo tusaalooyinkuu doortay inay kuwa kale ka fiican yihiin ayuu sheikhu raximah allahu tacaala hadda uu noo sheegay alyaziid waa la fahmaan u malaynaa sababta looga sababta sheikhu uga tegay macnaheedu ma ahan mar walba inuu qalad yahay wejiga dambe waa loo waa tusaale ahaan waa loo keensan karaa baabka laakiin shiikha muxuu uga fiican yuu leeyahay tusaalahayga ixtimaalka geli kara waa intaas keliya waa wa ilaa hadduu qof yidhaahdo alyaziidan ku tusaalaynaya ashuna waa zaa'ida kalaamkiisu muxuu yahay kalaam saxiixa waa laakiin waxaa leeyahay ixtimaal kalea ku geli kara oo nin kale inta yimaado wuxuu ku dhihi karaa yaziid markuu shaacirkan tirinayay ulama ma jeedin shaksi mucayana kadib wuxuu u baahday al inuu geliyo litacriif alyaziid ou yidhaahdo haddii halkaas lagaala aado tusaale ma kuu noqon kartaa kuuma noqon karto marka wuxuu leeyahy wixii ixtimaal gelaya waxaa ka fiican waxaan ixtimaal gelaynin oo saan aniga ku tusaaleeyey ah bilafdali aan ku tusaaleeyo buui baabkana sheikhu si hore noogu soo sheegay shalana aan soo sheegnay gadaaluu ka imaan doonaa asoo intaan ka faahfaahsan qaala raximahu llah walamhilatu alkhamsatu wahiya tafcalaani wa tafcaluuna bilyaa'i wataa'i fiihimaa wa tafcaliina waxaan weli ku jirnaa qeybihii furuucda ahaa oo istinihii hore oo sheikhu raximah llahu tacaala markuu soo hadlo yidhi faturfacu bاdamati watunsabu bاlfatxati watujaru bاlkasrati watujzamu bixadfi اlxaraka markuu meelaha waxyaabahaas ka soo hadlay ayuu wuxuu soo reebay alasmaaء sita almuhanى jamc mudakar saalim jamc اlmuanath saalim alsm اladi laa yansarif halkan waxau marayaa alamhilaة اlhamsa waxyaabii lasoo reebaayo wey oo ay ka baxayay qaacidadaas la soo sheegay alamhilaة اlkhamsa waa meeshuu ajruumiyaha lahaa alafcaal اlkhamsa alafcaal اlkhamsa in la yidhahdana waxaa ka fiican alamhilaة اlkhamsa amhilo markuu leeyahay owsaanu ula jeedaa miisaano shana waay waxaa hadda laguu sheegaya miisaano waay tafcalaani hadda ma ficil caadiyahu ka wadaa mase miisaanu ka wadaa miisaanu ka wadaa tadribaani waxay ku miisaan tahay tafcalaani taquumaani waxay ku miisaan tahay tafcalaani takhrujaani waxay ku miisaan tahay tafcalaani taqtulaani waxay ku miisaan tahay tafcalaani tafcalaani marka hadda miisaan waay miisaan soolameyraa ka wax lagu miisaamo ayaguna miisaan wax lagu miisaamo waay tafcaluuna ayadana waa miisaan tadribuuna takhrujuuna tadhabuuna kulli miisaanay u tahay bilyaai wataa'i fiihimaa buu ya iyo ta fiihimaa labadooda dhexdooda ay fi tafcalaani wa tafcaluuna tafcalaani yafcalaani tafcaluuna yafcaluuna ta iyo ya labadaba way noqonayaan meesha afara ku haysataa soomaha markaa tafcalaani yafcalaani waa labo tafcaluuna iyo yafcaluunana waa labo wa tafcaliina iyo tafcaliina waa midda shanaad waay saddexdaa miis shantaa miisaan waay faturfacu waxaa lagu rafciyaa amhilatu lkhamsa waxaad dhihi kartaa marka alamhilatu lkamsa khamsa waxaa kaloo la yidhaahdaa alwsaan alkhamsa shantii miisaanna waa la yidhaahdaa alwsaan lkamsa shantii wax lagu miisaamo faturfacu waxaa lagu rafciyaa buu yidhi bihubuuti nuuni nuunta sugnaanshaheeda wa tunsabu waxaa lagu nasbiyaa wa tujzamu lagu jasmiyaa bixadfihaa ay bixadfi nuuni nuunta xadafkeeda iyo jarideeda naxو fain lam tafcaluu walan tafcaluu faاtaquu الnaara fain lam tafcaluu haddaadan samaynina walan tafcaluu maba samaynaysaana wey faاtaquu الnaara naarka baqa oo iska ilaaliya fain lam tafcaluu intu shardiyo waay lam waa xarfu nafyin wajasmi tafcalu waa ficil mudaaric majzuum bilam wacalaamatu jasmihi xadfu nuun ayaa leedahay walan tafcaluu jumladan waa jumla ictiraadiya waxay kala dhex gashay ficlu shardigii iyo jawaabu shardigii fain lam tafcaluu lam tafcaluu hadda waa ficlu shardi wey iyay ficlu shardi u tahay intan shardiyada ah aawa jawaabtii jawaabtii fattaqu naara wey walan tafcaluuna waa maxay waa jumla ictiraadiya jumla ictiraadiya muusilu tulaabkan ugu tegi doonaa asaa aada uga hadla jumlooyinka ictiraadiyada kuwa xaaliyada waxyaabahaasoo dhan jumlada ictiraadiyada marka waxay kala dhex gashaa mubtadaiyo khabaray kala dhex gelaysaa sifaya mawsuufay kala dhex gelaysaa mararka qaar waxay kala dhex gelaysaa ficlu shardi iyo jawaabu shardi jumla ictiraadiya loo yaqaana waa hadal lasoo dhexgeliyo walidaalika markii la fasirayo waa dareemaysaa inay ictiraadiya tahay waxaa leedaha fain lam tafcaluu haddaadan samaynina walan tafcaluu maba samaynaysaan soo ma jeed inay ictiraadiyo taha haddaadan samaynina weli waxbaa kaa dhiman fattaqu naara way waxa kaa dhiman naarta iska ilaaliya walan tafcaluu marka ictiraadiyo way hadda shaahidka sheekh uu ka rabo laakiin waxa waay ayadoo mansuuba ficilki waa mansuub wa calaamatu nasbi maxaa leedahay waa xadfu nuun ilan lan oo naasiba ayaa ku jirta wuxuu yihi sheikhu raximahullah albaabu saadisu baabka lixaad mima kharaja can ilasli oo ka mida waxyaabaha asalka ka baxaya alamhilatu lkhamsatu waa amhiladii shanta ahayd wa hiya amhilatu lkhamsana kullu ficlin waa ficil walba ficilkaasoo mudaaricin mudaarica itasalat bihi ay la xidhiirsato alifu lithnayni alifu tahniya naxwu yaquumaani lilghaa'ibayni yaquumaani oo u sugnaatay buu yihi lilghaa'ibayni labada maqan wa taquumaani oo lilxaadirayni labada joogta u sugnaatay oo waawuljamci ama waa midka waawuljamci ay la xidhiirto naxwu yaquumuuna lilghaa'ibiina oo u sugnaatay kuwa maqan wa taquumuuna lilxaadiriina iyo taquumuuna oo kuwa jooga u sugnaatay ow yaa lmukhaaabati ama ya-dii mukhaaabada yaa mukhaaabati yani waa ya-dii lagula khitaabayo dumarka way naxw waxaa leedahay naxwu tusaale waxa waye taquumiina waad istaagaysaa gabarye taquumiina waad kacaysaa amhilat lkhamsa sheikhu daabidou kugu sheegay daabitkan waa inaadan ilaabin kullu ficlin mudaaricin itaصlat bihi alifu اlithnayni ow waaw ljamaacati ow yaau lmukhaaabati tusaalooyinka waa ka saaraysaa ile tusaalooyinka adaa wax ku caddaysanaya waa ficil walba oo mudaarica ficil walba ismoo iyo xarafaa ku baxay soo ma mudaaricna maxaa ku baxaya maadi iyo amaraa ku baxaya ficil walba mudaarica itaصalat bihi alifu اlithnayna waxaa ku baxaya aladi lam yataصil biaakhirihi shay-un kii la dhihi jiraa ku baxay ficil walba oo mudaarica oo ay la xidhiirsato alifu lithnayn ama uu la xidhiirsamo waaw ljamaaca ama uu la xidhiirsamo yaau lmukhaataba ficilka noocaasa waxaa leedahay waa min alamhilati alkhamsa saasaa leedahay daabitka amhilatu lkhamsa marka waa midkaa sheikhu kuu sheegay wa xukmu hadihi alamhilati alkhamsati tusaalooyinkan shantaa xukunkooda waxaa weeye annahaa turfacu waxaa lagu rafciyaa bihubuuti nuuni nuunta sugnaanshaheeda niyaabatan can idama niyaabo iyo naaibnimo ay damada naaib ka tahay darteed wa tunsabu waa la nasbiyaa wa tujzamu waa la jasmiyaa bixadfihaa ay bixadfi nuun nuunta xadafkeeda lagu nasbiyaa oo lagu jasmiyaa afcaashan niyaabatan can alfatxati waasukuun ayagoo ka naa'iba fatxadii iyo sukuuntii taquulu waxaad leedahay antum taquumuuna waa hubuutu nuun walam taquumuu hadda waa jasmo soo maaha waa majzuumu calaamatu jasmihi xadfu nuun walan taquumuu waa mansuubu calaamatu nasbihi xadfu nuun markuu mansuub yahay iyo markuu majzuum yahay labada waa xadfu nuun waxaa laakiin ku kala garanaysaa ficilka inuu majzuum yahay inuu mansuub yahay caamilka gelaya way yaan nasbaha waxa keena waa la yaqaan waxa jasmaha keenana waa la yaqaan kuwaasaad ku kala garanaysaa wuxuu yidhi sheikhu rafacta alawala midka hore waa rafcis likhuluwihi can الnaasibi wاljaazimi marnaanshaha uu ka maran yahay naasib iyo jaazim darteed ayaad u yani rafcisay midka hore ilan ficilka mudaaric asalka waa inuu marfuuc yahay walidalika waxaa leedaha waa marfuuc litajarudihi can الnaasibi wاljaazimi sidaasaa dhihi jirta soo maa sheikha wuxuu ku yidhi rafacta alawala tusaalaha aan tusaalayna midka hore waad rafcisay sababtaad u rafcisa waa maxay likhuluwihi ficilkaas marnaanshihiisa darteed wey ou ka maran yahay cani naasibi mid nasbiya waljaazimi iyo mid jasmiya uu ka maran yahay wajacalta waxaad ka dhigtay calaamata rafcihi calaamadda rafcadiisana waxaad ka dhigtay annuuna nuun baad ka dhigtay annuuna muxuu la jeedaa waa hubuutuhaa macnaha joogiddeeda way wa jazamta thaani tusaalaha labaadna waad jasmisayoo bilam lam ayaad ku jasmisay wa nasabta thaalida midka saddexaadna waxaad ku nasbisay bilan baad ku nasbisay wa jacalta waxaad ka dhigtay calaamata anasbi waaljasmi calaamadda nasbada iyo jasmadana waxaad ka dhigtay xadfa nuuni nuunti xadafkeeda ayaa ka dhigtay qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi fain lam tafcaluu walan tafcaluu tusaalihii matniguu noo keenay alwalu kan hore jaazimun wamajzuumun midka hore waa jaazim iyo majzuum wey jaazim muxuu ula jeedaa waa lamta wey majzuumkuna waa tafcalu jaazim iyo majzuum waay wathaani midka labaadna naasibun wa mansuubun waay mid wax nasbiyo iyo mid la nasbiyo waa lan oo naasibo ah iyo tafcalu oo mansuubkii ah wa calaamatu ljasmi waannasbi calaamadda jasmada iyo nasbigana alxadfu xadfi waaye wey calaamatu ljasmi waannasbi waa alxadfu alxadfu muxuu la jeedaa macnaha waa xadfu nuun waay meeshaan wax ziyaada muu noo sheegay wax ziyaada nooma sheegin waa intii aan ku soo marnay kitaabadii hore qaala wاlficlu اlmudaaricu almuctalu اlaakhiri fayujzamu bixadfi aakhirihi meeshaana ayadan wax cusub sooma wado waa intii ajrumiyaha wa ficilka mudaaric ee aakhirkiisu jiran yahay fayujzamu asigana waxaa lagu jasminayaa bixadfi aakhirihi aakhirkiisoo la xadfo naxwu lam yagzu walam yaksha walam yarmi tusaalooyinkan waa soo aragnay in badan waxaa lagu jasmiyaa xadfu xarfi اlcila lam yagzu maxaa maqan hadda waaw baa maqan waxaa leenaha waa majzuuma calaamatu jasmihi xadfu xarfi اlcila wa huwa lwaaw inay waaw tahay maxaana tusinaya damada yaqzu zada za-ida damada saaran wey walam yaksha alifaa naga maqan fatxadaa tusinaysa walam yarmi ya-baa maqan oo kasradaa tusinaysa hada baabu hada albaabu asaabicu baabkan toddobaad mimaa kharaja can اlasli wuxuu ka mid yahay buu yihi kuwa asalkii ka baxay wa huwa baabkaana waxa weeye alficlu lmuctalu اlaakhiri ficilka aakhirka ka jiran naxu aakhirku ka jiran yahay hadii lagu yidhaahdo xuruuf lcila waa taqaanaan waa alif iyo waaw iyo ya kuwaasuu ku jiran yahay naxu yaqzuu wayakshaa wayarmi wuxuu kuu tusaalaynayaa ayadoo xuruufulcilihii ay joogaan xaalatu rafcigu isaan yihiin soo ma yaqzuu wuu duulaamay yakshaa waa baqay yarmi waa ganay oo waa tuuray fallaar ama rasaas waa shiishkii waay ramyiga mid midka ugu horeysa waaw baa u dambaysa kan labaad alif baa u dambaysa kan saddexaadna ya-a u dambaysa waa xuruufulcilihi wey ficilka marka noocaana fa inahu yujzamu waxaa lagu jasmiyaa buu yidhi bixadfi aakhirihi aakhirkiisoo la xadfaa lagu jasmiyaa fayanuubu xadfu lxarfi can xadfi lxaraka fayanuubu wuxuu ka naa-ib noqonayaa xadfu lxarfi xarafka goyntiisa ayaa waxay naa-ib ka noqonaysaa can xadfi lxarakati xarakadii goynteeda xadfulxaraka muxuu ula jeedaa sukuunkiiu ka wadaa xaalatljasmi markii la joogo ficilka waxaa asal u ah calaamadihiisa sukuuna asal u ah sukuunkaasi waxau lahaa laba farac buu lahaa xadfu nuun iyo xadfu xarfilcilla soo maaha wuxuu ku leeyahay hadda marka markii ficilka muctalul aakhir yahay xaalatljasmi uu joogo xaraf la xadfay ayaa wuxuu naa-ib ka noqonayaa xarako la xadfay sababtu waxay tahay waxay yidhaahdaan culummadu jaasimka ficilkan jasmiyey markuu ficilkii galay xarafkii u dambeeyey muusan ka helin wax xaraka ah xarakuu xadfo waayey xarakuu xadfo markuu waayey ayuu xarafka ka dul dhacay marka adaa booski galaaya wey ilan bun haddii la waayo bedelkiisaa la helaa waa xarakadan ayaduu rabay inuu inta meesha ka qaado sukuun saaro soo ma hadda maalan yadribu maxaa u dambeeya ba godana u dambaysa xaraka sooma saarna jaasimkan markuu yimaado xarakadii u inta tuuru sukuun dhiganaa meesha maxay isku bedeshay lam yadrib ayaa tidhi laakiin markuu yadcuu u yimaado xaraka miyuu helaya yadcuu maxaa u dambeeya waa u reebana u dambaysa soo maa adiga meesha ka baxuu leeyahay marka xarakadan tuuri lahayn haddaan waayo adaanku xadfayaa waa oo xarafkaas u dambeeyaan meesha laga tuuraya taasaa waxay keentay in xadfulxaraka ay naa'ib ka noqoto can xadfi yacni xadfulxarfi inuu naa'ib ka noqdo can xadfi lxaraka xaraf in la xadfo waxay naa'ib ka tahay in xaraka la xadfo sababta uga naa'ib noqdona waa midda hadda la sheegayo jaasimkaani xarakou xadfo waaye markuu xarako waayana muxuu xadfay xarafkii buu xadfay saddexdan ficil haddaad fiirisana mid walbo mid walboo ka mida xaraka uma dambayso yarmii sukuunaa u dambaysa soo maa ya reebanaa u dambaysa yadcuu waaw reebanaa u dambaysa yakhshaa alif reebanaa u dambaysa idan xarako waa waaye soo maha jaasimku xarakaa waa waaye markuu soo galay jaasimkan meesha xaraka uu xadfana u waayey yuu naa'ib ka dhigtay bedelkii xarakada yuu geliyey xarafou geliyey xarafku wuxuu noqda marka xadfu lxarfi wuxuu naa'ib ka yahay can xadfi lxaraka xarakada xadafkeedu naa'ib ka yahay wuxuu yidhi fayanuubu xadfu lxarfi xarafka xadafkiisa wuxuu ka naa'ib noqonayaa can xadfi lxarakati xarakadii xadafkeeda taquulu waxaa leedahay lam yaqzu lam yaksha lam yarmi saasaad leedahay sababta xarafkan loo xadfana midaan hadda sheegayna waayo inuu waayey xarakou xadfo ayuu waayey kadibna xarafkii ayuu ku sallidmay intaan wax cusub kuma jiraan mee labadan fasal ee u dambaysa labadaba baaraka allahu fiikum wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina maxamed